waa tahay akhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciyag dot com deegaanka cagaare iyo qoriley waxaa kusii jeeda waftigii uu hogaaminayo ugaas cabdilaahi ugaas ciise nuur iyo qaar kamid a isimada gobolada puntland iyo weliba deegaanka buuhoodla saakaan baxay ugaas xagey kusugantihin hadeerto wafdigaaga ayaa kamid ah
waftigayga waxaa kamid a caaqil cabdullaahi caynab caaqil cumar sire baa kamid a caaqil maxamed axmed xuseen saleebaan boos waxaa kamid a maxamuud xerti banaf cabdullaahi cabdiraxmaan cabdinaasir cilmi gurey waxaa kamid a axmed xaaji cilmi waxaa kamid a axmed jaamac faarax raggaasa kamid a odayaashii beesha ma garat
ugaas waxaad ii sheegtay inaad wafti balaaran aad hogaaminayso xagee ugu horeyn ka anbaxdeen hadda waxaanu ka anbabaxaynaa dabeel weyn
ka hore xagee kasoo anbaxdeen ugaas adiga waftigaad hogaaminayso markii hore waxaanu kasoo anbabaxnay boocame iyo deegaanka boocame oo dhan baanu kasoo anbabaxnay waxaanu nusoo baxnay hawshii aan horay baaqeeda aan ujeediyey maantana waxaanu harsanay oo ka nala ku casuumay nala kusoo dhaweeyeyna oo aad ugu mahadnaqaynaa beesha dabeel weyn ayaanu aad iyo aad dadka ku dhaqan iyo ummadda ku dhaqan oo casuumad wanaagsan noo samaysay ayaanu baanu joognay maanta haddeerna waxaa nagu soo biiray wafti uu hogaaminayo suldaan saciid waxaa kaloo asna soo socda oo aan weli soo gaarin karin dabayl weyn garaad cabdullaahi soofe iyo garaad
ugaas cabdilaahi ciise nuur xaggee markaa kusii jeedaan oo gogosha nabadu ay ka dhacasaa bal dad badan baa kudhegeysanaya u sharax caawa waxaanu kusii jeednaa meesha beesha qoriley ayaanu kusii jeednaa halkaas oo ay shir weyn ay ku leeyihiin nabadoonadii iyo rag fara badan oo waxgarada halkaas ayaanu aanu caawa insha allahu ayaanu tegaynaa wixii dambe dib ayaan kasoo sheegi doonaa socdo ma garan ugaas cabdilaahi ciise nuurow waftii balaaran ayaad ku hogaaminaysaa waftigaaga ismadii kale deegaanada soo harsnaa gacayna way ku wehelinayaan oo way kula socdaan qaarna deegaanka kusii qulqulayaan ismadii kale dhinaca gobolada mudug iyo nugaal iyana xagee kusugan yihiin ma deegaanka qorley baa iskugu imanaysaan mase deegaano kale maya haddeer isku imaatinku waxa weeyaan waa waktigeeda waktigeeda weeye haddeer waxa weeyaan weli waxaa lagu jiraa oo beelihii dhexdoodii baa lagu jiraa marka beelaha waxaa ka soo baxa ayaa markaa go-aan lagu qaadanayaa dhanka shishe ee reer mudug ayagu maanta ay bayaan soo saareen shirka ay jireen ku saabsan waxa weeyaan halkan haddeer wadatashi baa ka socda shirkiina dee beelihii weli kama ay soo wadi qabgalona haddana waa kuwa qulqulaya marka waxa weeyaan kaa hadalkeeda iyo faahfaahinteedu insha allahu wakti dambe weeye maqrab ugaas cabdilaahi ciise nuurow waxaa lala socdaa in colaadan labada beelood ee walaalaha ah dhowr tiro hore hore ay soo noqotay heshiisyo badanna ugaas goobjoog baad ka ahayd raajada intee lagaya laga qabaa la suran karaa maanta inaad qalinka ku dugtaan ama ay labada dhinac ay ku dugaan in ay qaataan nabad rasmiya horta waxa weeyaan ilaahay waxa weeye ilaahay markuu iraadeeyo ayay baa khaatimada laheliyaa in khaatimada la helana waanu jecelnahay insha allahu waxa weeyaan waxaani haddeer brocess weeyaan socda hawl haddeer socoto oo bilaa weeyaan marka waxa weeyaan maalmaha iyo waktiyada soo socda ayaa la geli karaa ama faahfaahinta iyo waktiga iyo siday noqon doonto waktigaasaa laga hadli karaa ma garan ugaas cabdilaahi cisnuur adoo mahadsan dhinaca maamulada gaar ahaan maamulka puntland iyo dhinaca etoobiya oo deegaanka xuduudla leh wax waftigama ka yimaadeen inta adigu aad deegaanka maanta ku marisay booqashada laguga soo dhaweynayay halka kan waxaa jooga kolley wafti uu hogaaminayo wasiirka qorshaynta dhanka shishana waxa weeyaan wasiiro badan ayaa jooga sidaan kaga warqabo waxa weeyaan marka kolley maanta waa la iswada kaashanayaa waxa weeyaan oo iskaashi ayaa ka dhacaya kaasoo ka madax banaan wax siyaasada ka madax banaan ma garan ugu dambeyntii adoo ka fadhiisanaya fursadan ay kusiisay ciraaq doscom ugaas cabdillaahi ciise nuur maxaad u dirasaa baaq dhinacyada walaalaha ah ee beelaha colaadu inta badan ragaasi ku dagaalamaya ee qaarkood dibadda ku ku sugan yihiin ama gudahaba ay joogaan maxaad fariinoo ugaas dirasaa
waxa weeye had iyo jeer waxa weeye dagaalada waxaa barbarbariya lacagaha faraha badan ee dibadda lagu soo dirayo iyo ra'yiga dibadda waxaan leeyahay iyadoo ilaahay laga baqayo cabsida ilaahay laga baqayo dadka kan dhibaatada iyo shaqaaqadu ka dhaxayso waxay isu yihiin iyadoo la eegayo in la iska kaashado guda iyo dibada dibadda wixii wanaaga in la iska kaashado oo wixii xumaanana laga waantoomo ayaan u soo jeedinayaa beelahana sidaan horeyba u idhi waxaan ka rajaynayaa inay u deganugaalaadaan talooyinka loo soo jeediyo iyo wixii loo soo jeediyo inay u deganugala deganuglaadaan ayaan u soo jeedinayaa qolada beesha beelaha gudaha dibaddana waxaan doonaynaa hantida faraha badan ee dagaalka lagu bixinayo in xagga nabadda loo jaheeyo oo nabadda lagaga qayb qaato ayaan bulshaweynka iyo jaaliyadaha dibadda ee beelaha aan usoo jeedinayaa kuwa kale ee dibadda jira ee gudaha jira matalan ay dhibayso colaada iyo dhibaatada taagan inay ayaga laftigoodu talo ahaan iyo ficil ahaanba ay uga soo qayb qaataan shaqaaqada taagan ayaan usoo jeedinayaa ogaas cabdilaahi ciise nuur oo ka mid ah ismada gobolada soolesnaag ee cayno khadka teleefonka ugu warramayey shabakada wararka ceeg dhodsum isagoo kusii jira deegaanka qoriiley oo ka ambaxay magaalada buucam oo halkaasi wafti biladana uu isinku hogaaminayo ogaas aad baad umahadsan tahay okay nabadgelyo